laba carruura ayaa ku dhimatay xalay magaalada hargeysa kadib markii dab uu ka kacay gurigii ay ku noolaayeen gurigaasi oo ku yaala xaafadda daami ee magaalada hargeysa waxaa warka noo soo diray wariyaheenna khadar maxamed cakulle labada carruur ee dabka xalay ka kacay magaalada hargeysa ku geeriyooday oo lix jir iyo afar jir lagu sheegay da'dooda ayaa waxaa ka hadlay xildhibaan barkhad jaamac batuun oo ka mida golaha wakiilada ee somalilan oo sida uu sheegay isagoo carruurtaasi aawe u ahaa
aniga dee damqasho gaara igu haysaa geeridani inanta labada ciyaala dhashay walaashabaa dhashay awoobaan carruurta u ahaa gurigayguna wuxuu jiraa in ka yar toban tallaabo ciyaalkana dee waan saaka ugu dambaysaba waan arkayey markaa xanuun kaley ayaa ayaa ayay leedahay ilaahay baa dee qadaray qadarta ilaahay lama baajin karayo waa laga hawlgeli doonaa baaridana dee bilayskaa wada waxaan u mahadnaqayaa ciidanka damdamiska iyo janankoodaba waxaanan mar labaad u mahadnaqayaa taliyaha ciidanka booliska iyo taliyaha qaybta bariga guddoomiyaha waaxda gacandhibaax ee dowladda hoose boqorkii ummadda isna bartan jooga iyo maxamed oo arrimaha gudaha waddaniya dhinaca kale xildhibaan barkhad ayaa raaligelin ka siiyey ciidamada debdemiska somalilan ee magaalada hargeysa kadib markii dhallinyaro cadhaysani ay xalay dhagaxtuur ku sameeyeen gaadiidkii debdemiska ee u soo gurmaday guriga uu dabku ka kacay
waxaan ka xaalsiinayaa anigoo faamiliga ka tirsan raaligelinna aan ka bixinayaa runtii dhibtaa ciidanka debdemiska loo geystay waa iska dhallinyar dee caadifadootay geeri baa meeshan timid markaa xanuunka geerida iyo nafuurnimada aad ciidanka bulshadaad ugu shaqaynaysaan kullaawa dhibta idin soo gaadhay markaa badbaadiyaasha bulshada idinku tihiin dee ciidanka debdemisku ilaahay nafta dadka gelinaya maahee haddee masiibadu ka hor dhacdana dee ha lagu samro oo dhibta iyaga dib aan looga daayo hadday ka hor yimaadaan hadda ha loo mahadnaqo dadweynaha somalilan gaar ahaan dadka caasimaddana waxaan bartan ka farayaa inay gawaadhidaas markay hoonkaa maqlaan sida dunida dee standardka caalamka xeerar baa ka yaalla sharciyaa ka yaalla qofka u bannayn waaya badbaadiyayaasha bulshada dariiqa dee waxaa ku dhaca xukun baa ku dhaca dacwad baa lagu ogaa dowladdaa tallaabo ka qaada bal inta shuruuc laga soo saaraya baarlamanka aanu ka soo saaraynana waxaa muhiima in in in in dadweynuhu taa ay ku baraarugsanaadaan dhallinyarada xaafaddana mar labaad waxaan ka codsanayaa dhibaatadaas dhowr marna debdemisku naga sheegtay aynu dhowrno aynu dhowrno debdemiskee nala shaqaynaya geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed moge oo isaguna fariintaasiya u diray qoyskan ayaa sidoo kale soo hadal qaaday dhibaatada ay kala kulmaan ciidamada debdemisku marka ay u gurmanayaan goob ay dhibaata ka dhacday ama uu dab ka kacay iyaga oo doonaya inay badbaadiyaan naf iyo maal
waxaa halkan baaq dheer oo murugadiisa wata u jeedinayaa shacabka reer hargeysa iyo gaar ahaan dadka ku nool xaafaddan shacabka reer hargeysow idinkaan idiin dhiibaya ciidamada debdemisku waa ciidamada badbaadada nafaha marka dabdhaco marka uu xeradiisa ka soo baxo ee uu leerkiisa shito haddii waddadii innagu aynu ku xidhnay oo garashadii iyo caqligii ka hor dhaqaaq aynu yeelan weynay oo uu habsaamay isagoo habsaamay oo ordaya haddana markuu soo gaadha dhagax kala hor tagto muxuu qaban karayaa waxay isweydiisaan imanka ninkaa ciidanka debdemiska ka midkaa ee xalay u soo gurmayay si uu nafou badbaadiyo oo haddii ilaahay subxaana wa tacaala guriga gubtay oo guryo kalena dabku inaanu gaadhin ka dagaalamo ee naftiisii u biimaynaya askariga dabka daminayaa wuxuu joogaa wuxuu ka halis badanyay kaxabadda madaxa u dhigaya dab ololayo cagaala gelaya waydaan arkin aniguba markii aanan soo gelin maayar noqon habeenkii dhaweyda liinka biliiska intay cibaaro ii korodhay waa iga maqnay ninkii doonayuu maalinay dab la dagaalamayaanu soo booqo halista ay u badheerayaan saymo ooda naftooday biimo gelinayaan ciidanka heegan kale diriiska ma bixiyaan waa heegan intaas saacadoodu ku qoran yahay saasuu sooga yahay marka uu alaabkuu baxo ilbiriqsiya gawaarida ku fuulaan isagu waajibkiisa u gutay gaadhigiina wuu fuulay gaadhigi waa u diyaar waa u cusub yahay biyo waa ugu jiraan wax dhul ka yaallaa ma jiraan markuu albaabka ka soo baxo waddada way ku xidhantay ina yar oo gaari yar wata oo kibray baa hor istaagaya oo ka hor dhaqaaqeen oo weliba intuu gaarigiisa hordhiga intuu gaarigooda jiiro odhanaya lacag haysiiyaan gaari baa layga jeedaa dee arrimahan isku murugsan san san ummad kuma ahaanayno ummadaha adduunku dadka debdemiska la dagaalamo geesiyaal ba u yaqaanaan way abaal mariyaan xafladay u qabtaan inaguna dhagaxbaynu ugu abaalgudnaa dhagaxbaynu la dhacnaa war sidaa laysu dhaamo ciidamada debdemiskuna waxay amran yihiin inay ku sabraan dhibta muddo ka yar afar toddobaad waa shilkii labaadee dabah ee ay carruuri ku dhimato magaalada hargeysa iyada oo ay horena dab sidan oo kale saddex toddobaad ka hor uga kacay magaalada hargeysa xaafad ka mid a ay ku dhinteen laba carruura khadar maxamed cakulle v o a hargeysa